halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udanogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinayow ebanagu saaciid sharxin sifahaaga satirow ilaahow adanku su'aalne satirow ilaahow
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa idiin sii wadi doonnaa kitaabkii yeremiyah yeremiyah wuxuu ka mid ahaa nebiyadii ilaah wuxuuna ahaa nebi ilaah oo dadka loogu soo dhiibay farriin murugo caloolxumo iyo niyadjabba lahayd maadaama reer banu israa'iil ayaan qaadan karin farriintii uu u waday ayay diideen oo aad bay u nabcaadeen oy garaaceen oo welibana waa la xidhay oo waxaaba dhacday maalin ay god dheer ku rideen si uu halkaasi ugu dhinto waxaana lagu eedeeyey inuu yahay nin gadood iyo xasiloonni darri ka abuuraya dalka israa'iil habeen hore dhegaystayaal waxay inoo joogtay dhammaadka cutubkii toddoba iyo tobanaad ee aynu soo gunaanadnay waxaan ku soo barannay cutubka toddoba iyo tobanaad in kuwa isku hadlaya dadka ay rajo la'aan yihiin waxaa ku qoran cutubka toddoba iyo tobanaad aayadda shanaad qidco xusuus ku reebaysa mu'miniinta akhrisata kitaabka waxaana aayaddu ay leedahay sida tan rabbigu wuxuu leeyahay ninkii nin isku halleeya oo bini'aadmiga gacan ka dhigta oo qalbigiisu rabbiga ka tegay waa inkaaran yahay waxaa kaloo laynoo sheegay kan ducaysan sifaalihiisa sida ku qoran cutubka toddoba iyo tobanaad aayadda toddobaad markaasoo nebiga oo ruuxa quduuska ahi uu ka kor hadlayo lahaa waxaa barakadaysan ninkii rabbiga isku halleeya oo rajadiisuna ay rabbiga tahay haddaba dhegaystayaal waxaynu haatan soo gaarnay cutubka siddeed iyo tobanaad iyo kan sagaal iyo tobanaad ee kitaabkii nebi yeremiyah mawduuca cutubkan uu ka hadlayo waa mid waxaana weeye calaamad ilaah uu ka muujinayo guriga dherya sameeyaha iminka waxaynu yeremiyah la tegaynaa guriga dherya sameeyaha haddaba kuwa horu maray ee dembigu adkeeyey niyadahooda ayay ku adag tahay inay dhagaystaan ama maqlaan hadallada ilaah markaana ilaah iminka calaamad ayuu u muujinayaa qarankan reer yuhuuddah oo aniga iyo adigana waxaynu halkaasi ka baranaynaa cashar wax ku ool ah waxaan ku bilaabaynaa haddana cashirkeenna caawa meeriska cutubka siddeed iyo tobanaad aayadihiisa kow ilaa lix ee baalka sagaal boqol toddoba iyo toddobaatan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan kanu waa ereygii yeremiya xagga rabbiga uga yimid isagoo leh kac oo waxaad tagtaa guriga dherya sameeyaha oo halkaasaan ereyadayda kugu maqashin doonaa markaasaan xaggii gurigii dherya sameeyaha tegay oo bal eeg waxaan arkay isagoo girigiro shuqulkiisa ku samaynaya oo markii weelkii uu dharyasameeyuhu dhoobada ka samaynayay gacantiisii ku qarribmay ayuu dheryasameeyihii haddana weel kala sameeyey sidii isaga la wanaagsanayd markaas waxaa ii yimid ereygii rabbiga oo leh rabbigu wuxuu leeyahay dadka israa'iilow miyaanan idinku samayn karin sida dharyasameeyuhu yeelay oo kale dadka israa'iilow bal ogaada idinku waxaad gacanteeda ugu jirtaan sida dhoobadu gacanta dheryasameeyaha ugu jirto oo kale haddaba markii aad daawato ragga sameeya dheryaha faraajiinta koobabka ashuumada iyo saxamada dhoobada ah waxaad arkaysaa in ay ka sameeyaan marka hore dhoobo markii aad u fiirsato aan qaab lahayn oo qoyan oo welibana dhiriq ah dheryasameeyayaashu waxay isticmaalaan dhoobo aan saxar lahayn oo nadiif ah waxay ku qasaan biyo dabeetana dhoobadaasi ay qaseen ayay ku sameeyaan ashuumada iyo dheryaha haddii dheriga markaas ay ku howlan yihiin oo ay samaynayaan cad yar uu ka soo go'o isaga oo dhan ayay burburinayaan oo dib bay haddana mid kale u samaynayaan ilaahna wuxuu leeyahay isla sida dheriga faraha uu ugu jiro dheryasameeyaha ee hallaaba uu burburiyo oo mid kale looga sameeyo ayaan idinku samayn karaa reer banu israa'iilow arrinku wuu iska cad yahay waxaana lagu leeyahay reer banu israa'iil waxba kama duwanidiin dherigii ka hallaabay kan dheriga sameeya inta uu qabanqaabinayo dheriga oo uu tootoosinayo haddii dherigu dhinacuu ka jabo dheryasameeyuhu shaqadiibuu ku noqdaa dabeetana intuu burburiyo dheriga ayuu mid kala sameeyaa wuxuu ku leeyahay waxaad noqoteen farac sii xumaanaya oo waxaad igu qasbaysaan intaan idiin baabi'iyo inaan haddana idin uumo iminkana ilaah wuxuu u soo dirayaa nebi yeremiyaah dheryasameeyaha si markaa yeremiyaah wax uu kaga ogaado shuqulka dheryasameeyaha waxaana tusaaluhu uu noqonayaa in ilaah uu yahay dheryasameeyaha israa'iilna ay tahay dherigii la samaynayey waxaa la mid ah innaga qudheenna oo waxaynu ku dhex jirnaa gacanta dheryasameeyaha oo ah ilaaha uumaha ah haddaba masaalka dheriga iyo dheryasameeyaha wuxuu soo gaaray kitaabka axdiga cusub waxaanan arkaynaa rasuul bawlos oo la hadlaya masiixiyiintii reer rooma oo ku leh sida ku qoran warqaddiisii reer rooma cutubka sagaalaad aayadda kow iyo labaatanaad markaasoo rasuulku uu lahaa dheryasameeyuhu miyuusan lahayn amar uu ugu taliyo dhoobada inuu fud keliya ka sameeyo weel ciso leh inta kalena mid aan ciso lahayn mar kalena isagoo isticmaalaya isla masaalkaas dheryasameeyaha oo haddana si kale u dhigaya masaalka ayuu leeyahay sida ku qoran warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray timoteyos cutubka labaad aayadda kow iyo labaatanaad waxaana qorninku uu leeyahay sida tan sidaas daraaddeed haddii nin iska daahirsho kuwan kaasu wuxuu ahaan doonaa weel sharaf leh oo quduus laga dhigay oo sayidka wax u tara oo shuqul kasta oo wanaagsan loo diyaariyey marka masaalka dheryasameeyaha wuxuu ku saabsan yahay qorninka oo dhan marka ay sidaas tahayna aynu iminka eegno waxa dheryasameeyuhu uu samaynayo waxaa la leeyahay sida ku qoran aayadaha kow ilaa lix ee cutubkan siddeed iyo tobanaad wuxuu bilaabaa inuu dheri sameeyo oo kolkii dherigu uu soo dhammaanayo ayaa dherigii cillad ku imaanaysaa markaasuu intuu burburiyo haddana bilaabayaa inuu sameeyo waxaa laga yaabaa in cilladdu ay ka timaado ciidda oo dhiryasameeyaha ku adkaata ama ciidda oo jileec noqota marka ay sidaas tahay waxaannu arkaynaa laba shay oo ka soo dhalaalaya qaybtan waxaana weeye awoodda dheryasameeyaha iyo hadba sida ciiddii laga samaynayay ay noqoto waxaannu markaasi ku horumaraynaa maaddada qusaysa awoodda dharyasameeyaha maadaama ilaah dhoobada uu wax ka sameeyey ayaa isaga la odhan karaa waa dheryasameeyaha ugu weyn inta ciidda wax ka samaysa wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubka labaad aayadda toddobaad ee baalka labaad ee kitaabka axdigii hore waxaa qoran sida tan rabbiga ilaah ahuna ninbuu ka sameeyey ciidda dhulka dulalka sankiisana wuxuu kaga afuufay neeftii nolosha ninkiina wuxuu noqday nafnool haatanna aynu yeremiyaah la soo aadno guriga dheryasameeyaha oo aan eegno marka uu ku jiro shaqada samaynta dheriga dheryasameeyuhu wuxuu haystaa garangar uu ku cabbiro dheriga oo markii uu qiyaaso ayuu labada dhinac iyo gooniyaha dherigaba bilaabayaa inuu taago waxaana ugu dambaynta halkaasi ka soo baxaya oo ciiddii laga samaynaya dheri wanaagsan oo cunnada lagu karsado haddaba dheryasameeyaha wuxuu leeyahay inuu dheriga burburiyo haddaannu sidii uu doonayay noqonin ilaahna wuxuu leeyahay go'aanka kama dambaysta ah ee uu ka gaarayo shuqullada gacmihiisa oo bini'aadanka iyo wax kasta oo nool isagaa uumay isla sida ciiddu ay ugu itaal daran tahay gacmaha dheryasameeyaha ayaa bini'aadankuna uu ugu itaal daran yahay ilaahii sameeyey hortiisa waxaad arkaysaa dad badan oo ka gunuusaya waxyaalaha qaar ee ilaah uu sameeyey miyaa dherigu uu odhan karaa war dheri ha iga dhigine ashuun iga dhig isla sidaas oo kale innaguna ilaah uma sheegi karno waxa aynu noqonayno isaga ayaa ina sameeyey oo kuwiisii baynu nahay waxaa dunida ka jira caasinimo aan horay loo arag waxaana meel waliba ka dhacaya mudaaharaadyo xurriyado kala duwan lagu doonayo qaarkood waxaa samaynaya qolyaha laga tira badan yahay qaarkoodna waxaa samaynaya qolyaha laga tira badan yahay kuwana waxaa samaynaya ururo isku sheegaya inay xaq u dirir yihiin qaarna haweenka qaar kalena shaqaalaha laakiin xorriyadda lagama raadiyo dhanka ilaah ciise masiix ayaa mar wuxuu yidhi haddii wiilku uu idin xoreeyo runtii xor baad ahaan doontaan hase yeeshee waxaannu ku noolnahay duni ka sii cararaysa uumaheedii oo welibana aan ku soconin tub wanaagsan waxaadse ogaan lahaydeen in qorniinku wax sugan uu inooga sheegayo ilaah waxaa rasuul bawlos uu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer rooma cutubka sagaalaad aayadaha sagaal iyo toban ilaa kow iyo labaatan sida tan waxaad igu odhan doontaan muxuu weli ii eedaynayaa waayo yaa doonistiisa ka gees noqda laakiinse nin yahow kumaa tahay kaaga ilaah u jawaabayow wixii la sameeyey miyey kii sameeyey ku odhan doonaan maxad sidaa noogu samaysay dheryasameeyuhu miyuusan lahayn amar uu ugu taliyo dhoobada inuu fud keliya in ka sameeyo weel ciso leh inta kalena mid aan ciso lahayn markan rasuul bawlos wuxuu u jawaabayaa kuwo badan oo wakhtigiisii noolaa oo farrisiin ahaa oo aan aaminsanayn in dadka aan yuhuudda ahayn ilaah ay u imaan karaan iminkana dhegaystayaal waxaannu soo gaarnay maaddada qusaysa shakhsiyadda ciidda haddaba qaarkiin ayaa la yaabaya masaalkan aan isticmaalay marka aan leeyahay shakhsiyadda ciidda waxaanad isweydinaysaa ciiddu ma shakhsiyad bay lahaan kartaa ciidda dheryasameeyaha markii ay hor taallo meesha uu dheryaha ku samaynayo waxaad arkaysaa inaanay qaab lahayn oo ay tahay burbur ciid ah oo isku dheggan oo aadan doonaynin markii ay qoyan tahay iyo markii ay qallalan tahayba inay ku soo gaarto zabuurlaha oo arrinkaasi ka hadlaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran zabuurka boqol iyo saddex aayadda afar iyo tobanaad sida tan waayo abuuristeennu og yahay oo wuu xusuusan yahay inaan innagu ciid nahay haddaba innagu aalaaba waynu hilmaamnaa inaynu nahay ciid ha yeeshee ilaah baa ina xusuusiya inaynu ciid nahay ciiddu haddii ay qoyaan noqoto waxa ay noqonaysaa dhoobo weliba ciiddu rajo ma leh mana lahan awood iyada u gaar ah oo ay wax isaga dhigto arrinkaasina waxaa lagu adkaynayaa qorriinka sida ku qoran warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadkii efesos cutubka labaad aayadda koowaad waxaana qoran sida tan idinku waxaad ku dhimateen xadgudubyadiinna iyo dembiyadiinna haddaba jidhka aadamiga ayaa u taagan ciid ama dhoobo oo kuwa aan ilaah aqoonin ayaa lagu tilmaamaa inay yihiin sida inay jidhka un ku socdaan waayo weli ma ayan helin badbaadada masiixa oo laguma soo noolaynin ruuxa ilaah mar kale ayaa qorniinka oo isla arrinkan ciidda oo lagu sifeeyo inay tahay jidhka aadamiga ka hadlaya uu leeyahay sida ku qoran warqaddii reer efesos cutubka labaad aayadda laba iyo tobanaad waxaana qoran sida tan waagaas masiixi baad ka soocnaydeen oo shisheeyad ka ahaydeen dowladda reer banu israa'iil oo ajnebi baad ka ahaydeen axdiyada ballanka idinkoo aan rajo lahayn oo aan dunida ilaah ku lahayn marka xaalkii hore uu sidaas ahaa ayaan la arag wax farqi ah oo u dhexeeya innaga iyo ciidda weli xaalka ciidda ku saabsan ayaannu ku jirnaaye waxaa rasuul bawlos uu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer rooma cutubka shanaad aayadda lixaad sida tan waayo inagoo weli itaal daran ayuu masiixu wakhti quman u dhintay kuwa aan cibaadada lahayn haddaba markay inta joogto ayaannu u baahan nahay inaannu garanno in ilaahayagu u madax bannaan yahay wax kasta ee ina qoseeya ee ay tahay inuu inaga yeelo iyo weliba in innagu aynu nahay ciid waxaannu waa hore ku dhimannay xadgudubyadeenna iyo dembiyadeenna iyadoo aynan xoog weyn lahayn ilaah waa dhariyo sameeyahayaga sida ku qoran warqaddii reer rooma cutubka sagaalaad aayadda lix iyo tobanaad markaasoo rasuul bawlos uu lahaa sidaas daraaddeed xagga kan doonaya ma aha xagga kan odhanaya ma aha laakiinse waa xagga ilaaha naxariista leh marka ay sidaas tahay dhegayste ninna qasab kuma lahan ilaah rasuul bawlos oo arrinkaasi ka hadlaya wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer rooma cutubka sagaalaad aayadda shan iyo tobanaad markaasoo rasuul bawlos uu lahaa waayo wuxuu muuse ku yidhi waan u naxariisan doonaa kii aan u naxariisto waanan u nixi doonaa kii aan u naxo marka miyaanay kuu muuqan inaadan qasab ku lahayn ilaah bal aan eegno awoodda ay ciiddu yeelan karto iyo shakhsiyaddeeda waxaa nebi yeremiyah uu leeyahay sida ku qoran cutubka siddeed iyo tobanaad aayadda afraad oo markii weelkii uu dharya sameeyuhu dhoobada ka samaynayay gacantiisii ku qarribmay ayuu dharya sameeyihii haddana weel kale sameeyey sidii isaga la wanaagsanayd haddaba halkan laguma muujinayo oo keliya qaynuunka sheegaya in ilaah xor uu u yahay inuu wuxuu doono inaga yeelo waxaase halkan lagu sheegayaa inay jirto asbaab ama ujeeddo balse aynu isla eegno maaddada qusayso awoodda ay ciiddu yeelan karto awoodda ay ciiddu ama dhoobada yeelan karto waxay ku jirtaa gacmaha dherya sameeyaha markii uu garangartiisa cabiraadda qaato oo uu dhoodhoobo oo uu xagga iyo xaggaasi ka malaaso oo farshaxan waliba ee qurxoon ku dul sawiro waxaa soo baxaya weel qurux badan oo wax lagu shubto haddaba markii aad eegto baqaarkiisa dheryaha waxaad arkaysaa dheryo badan iyo xeerooyin quruxsan oo wax lagu shubto laakiinse beri horay waxay ahaan jireen dhoobo oo sidaan idiin sheegayba waxaa beddelay gacmaha dherya sameeyaha waxaana ka soo baxay weelal qurux badan oo dhoobadii tuulnayd ee qaabka darneed laga sameeyey innaguna waxba ma doorinno dhoobada tuulan bannaanka ee hor dhooban rugta dherya sameeyaha intaannu noloshayada aan ilaah taaban markii ilaah noloshayada taabto waxaynu noqonaynaa weelal wanaagsan oo ilaah uu wax ku shubto oo nool oo qof waliba ee ina arkana la noqon mayso inaynu nahay ciiddii hor dhoobnayd rugta dherya sameeyaha mar hore haddaba arrinku wuxuu ku soo biyo shubanayaa in dherya sameeyuhu uu u baahan yahay ciid laakiin aannu u baahnayn dhagax bir iyo macdan wuxuu u baahan yahay ciid ama dhoobo qaabka isagu uu ku faraxsan yahay uu u sameeyo si dabeeto ay u noqdaan weelal ishu ay qabato oo quruxsan casharka aynu halkan ka baranayno waxa weeye inaynan niyadaheenna adkaynin markii aynu ilaah hor joogno markii aynu hadalladiisa baranayno markii aynu isaga u adeegayno iyo weliba markii isaga aynu baadigoobayno oo aynu doondoonayno tubtiisa xaqa ah welibana waa in hadalladiisa laynagu wacdiyayo habeen waliba aynu maqalno walaalayaal haddii kale isla sida dhoobada dhirikhda ah aanay qiimi ugu lahayn indhaha kuwa eegaya ayaynan innaguna dadyowga kale hortooda qiimi ugu lahaanaynin dulucda cashirkeennana waxa ay noqonaysaa inaynan niyadaha ka adkaynin kan qurxinaya qofnimadeenna oo welibana awoodda siinaya dadnimadeenna isagoo xoojinaya aadaminnimadeenna haddaba dhoobadii nebi yeremiyah uu ku arkay iyadoo hor tuulan rugta dherya sameeyaha ma ayan lahayn doorasho laakiin innaga inkastoo aynu ciidnahay haddana ilaah wuxuu ina siiyey garasho aynu ku kala dooranno wixii quman oo weliba waxaynu leennahay garaad aynu uga tagno wixii aan qiimi inoo lahayn ilaahna wuxuu doonayaa inaan qaadanno doorkayaga oo aan isaga dooranno intii aynu dooran lahayn arrimo dhammaadkoodu uu yahay fashaxaar iyo ceeb marka ilaahii araggiisa inaga uumay ma ahan inaan ku xadgudubno oo welibana ma ahan inaannu gadood kala hor nimaadno wuxuu ina siiyey doorasho aynu isaga ku raacno ama aan ku diidno haddaba waxaa wanaagsan inaannu had iyo goorba ilaah codkiisa maqalno taasina waxaannu ka helaynaa qadarin sharaf iyo mudnaan aanna yeelanaynin kuwa ilaah quursada kaba soo qaad in dhoobadii ay su'aal ka qabto waxa dherya sameeyuhu maalin waliba uu ka doonayo iyada oo uu garaankartiisa ugu qiyaasayo oo tii hallowda uu u burburinayo markii aad eegto dherya sameeyaha waxaad arkaysaa inuu hool ku jiro oo uu goostay inuu ciidda wax ka soo saaro taasoo anfac leh waayo haddii ciiddu sideeda ay ahaato xitaa indhaha soo jiidan mayso markiise dheri iyo ashuun laga sameeyo waxtar bay yeelanaysaa hadalka ciidda waa daleel maran oo la maqli maayo waayo sida ay tahay markii la eego anfac ma leh waxba laguma shuban karo oo welibana cid waxba tari mayso haddii ay meesheeda iska tuulan tahay dherya sameeyaha wuxuu wakhtigiisa farshaxankiisa awooddiisa iyo garashadiisaba u jeediyey ciidda si uu wax wanaagsan kaga soo saaro bal aynu eegno mar kale aayadaha saddex ilaa afar ee cutubka siddeed iyo tobanaad markaasoo nebi yeremiyah uu lahaa markaasaan xaggii gurigii dherya sameeyaha tegay oo bal eeg waxaan arkay isagoo girigiro shuqulkiisa ku samaynaya oo markii weelkii uu dheryasameeyuhu dhoobada ka sameeyey gacantiisii ku qarribmay ayuu dheryasameeyihii haddana weel kala sameeyey sidii isaga la wanaagsanayd marka uu hoosha ku jiro oo uu ku mashquulsan yahay inuu dheri wanaagsan sameeyo qofka dheryasameeyaha ah ayaa ciiddu ayaan garanaynin ujeeddada iyo weliba nidaamka dherya sameeyaha haddaba wuxuu hadalka ku jiran yahay in dherya sameeyahayaga oo ah ilaah uu garanayo waxyaabo badan oo quseeya nafteenna ee aynan garanaynin innaga waxaanse garashada helaynaa markii laynaga beddelo noloshii hore oo aan qaabka lahayn ee la midka ahayd ciiddii dharya sameeyaha hortiisa tuulnayd zabuurlaha oo lahaa garasho rabbaani ah ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran zabuurka cutubka toddoba iyo tobanaad aayadda shan iyo tobanaad sida tan laakiinse anigu xaqniman wejigaaga ku fiiri doonaa oo waa ideeqi doonaa markii aan ammaantaada arko oo aan ekaantaada la soo tooso innagoo haddaba waxaynu ku dhimannay xadgudubyadeenna iyo dembiyadeenna oo ma lihin xoog innagu aynu leennahay mar kale ayaa rasuul bawlos wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer efesos cutubka labaad aayadda toddobaad waxaana qoran sida tan si uu wakhtiyada imaanaya hodantinimada weyn oo nimcadiisa ugu muujiyo roonaanta uu inoogu qabo xagga ciise masiix haddaan intaasi ku soo dhaafno awoodda ay dhoobadu leedahay oo ah in awooddeeda ay ku dhex jirto gacmaha dheryasameeyaha ayaannu iminkana eegaynaa dhegaystayaal shakhsiyadda dheryasameeyaha dheryasameeyuhu ma ahan mid ciidda xumaynaya oo sii qarribaya wuxuuse doonayaa in ciiddii dhoobada ahayd ee tuulnayd uu ka soo saaro ama u beddelo inay noqdaan qalab waxtar leh oo weliba lagu shubto sheeye qaali ah sida subagga malabka hilbaha iyo caanaha isla sidaas oo kale waxaynu innaguna noqonaynaa kuwo lagu kaydiyo run qira weyn oo waxtar u leh aadamiga oo dhan meel waliba ha joogeene haddaba dheryasameeyahayagu wax wanaagsan buu inala doonayaa balse habeen dambe ayaannu dhegaystayaal horay idinku sii wadi doonnaa haatanna aynu dhegaysanno qadar myuusig ah oo ay curiyeen
siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro idkan soo saldhiganba adigoo samada jiro idkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye
sareyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin